Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaro Koonfur Galbeed oo u weheliyay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda iyo Agaasimo Waaxyada Ciyaaraha, Yasir Rasmiyan Hirenga, tartanka banooniga Luto oo laga dhiirigelinayo xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba. Tartankan oo dareeriya muddo saddex maalmood iyo waliba kulanka kama dambaysta ah ee finalka, ku wada kulameen kooxaha samafalka iyo Bouli-Jadida, iyadana guulihii ka ratay kooxda samafalka. Tartankan oo looga talagalay dadka maqalka aan lahayn, dhagooleyaasha, iyo qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo wacyigelinta bulshada iyo kobcinta fursadaha ciyaaro ee dadka naafada ah si ay u kaabeeyaan nolosha bulshada intooda kale. Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaro Koonfur Galbeed, Salmaan Cali ayaa ku warbiya ujeedada kulanka tartanka si loo dhiirrigeliyo dadka baahiyaha gaarka qaba si kor loogu qaado isdhexgalka bulshada.
Kulankan tartankan ciyaareedkan muddo soo socday saddex maalin ah in maanta si nabad ah oo kusoo gabagaboobay insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in barnaamijyadan ay joogteen wixii hadda ka dambeeyana ay noqoto wax oo maxaa la dhahay ayagana muuraal u noqonayso xilli walbana bulshada si ay ugu dhex muuqdaan aan dheelsano kulamo badan run ahaantii aad iyo aad ii farxad gelinaysaa in dadka baahiyaha gaarka qaba dhallinyarada ah in farxadoodii aan ka shaqeyno kulamada ciyaartan oo kale isdhexgalka aan u qabanno aad iyo aad ii farxad gelinaysaa waxaa sidoo kale rabaa inaan meeshaan ugu mahadnaqo unsom iyo atmis oo runaantii qaybta human rightska oo dadka xuquuqda biniaadanka u dooda hay-addaa city ayadana ka taageertay in kulamadan ay qabsoomaan ayagana u mahadnaqeen insha allahu tacaala inaad joogtay ciyaaradan kulamadan oo kale ciyaaraha waa isdhexgalka bulsha waana jeclahay in intaan ay kasii bataan aan dhowaana qaban doon insha allahu taala ciyaarihii degmooyinka haddana gobolada la qabanaa ciyaaraha oo isdaba joogayaan kala yarayna insha allahu tacaala si isdhexgalkii dhallinyarada loo mashquuliyo ee u noqdaan dad oo maxaa lahayay bulshadooda markay ku dhex jiraan ku xifaaltami karaan ku sheekaysan karaan kooxna badiso ciyaarta sideedana waa badis iyo qof laga badiyay ruush qof bay raacaysaa waxaan rajaynaa insha allahu tacaala kulamo badan oo ku saabsan ciyaarahanit in maalmaha soo socdan aan qaban doono sidoo kale waxaan rabaa in aan macnaha meeshaan ka sheego dhowaan inaan samaynayno tababaro loo samaynayo dhallinyarada baahiyaha gaarka qabo si ay bulshada dhexdooda ugu shaqaystaan xirfadaha la baraa aqoontooda kor loo qaado insha allah run ahaantii ciyaartooyda reer koonfur galbeed sida adiba og tahay bulshadana ay og tahay waxay kaalin kuwaad ka galeen guud ahaan soomaaliya ciyaaraha hadda qaranka inta ugu badan dheelaysa reer koonfur galbeed waay gool dhaliyihii ugu dambeeyey qaranka dhalinaya wuxuu ahaa reer koonfur galbeed waana sababta keentay in fursadaha sportiska lambarwan ay ugu noqoto koonfur galbeed waana rajaynaa insha allahu tacaala annagoo qaadanayna awaamiirtii kuna shaqaynayno dardaarankii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed in aan horumarino ciyaaraha reer koonfur galbeed dhallinyarada reer guud ahaan waxaan tale ujeedinayaa in ay ka faa'idaystaan waqtigooda ilahayna ay ku xirnaadaan alla kacabsiga kula dadaarmaa marka hore marka labaadna waxaan kula dadaarmaa in aqoontooda xirfadooda kale u qaadaan si ay bulshada iyo mustaqbalkooda maxaa lahay ugu shaqeeyaan sidoo kale waxaan kula dadaarmaa in ay ka shaqeeyaan horumarinta deegaanka ka shaqeynta dowladnimada iyo ka shaqeynta amniga insha allahu tacaala aysan ku milmin kula dadaarmaa waxaan u rajeynaa dhallinyarada reer koonfur galbeed meel walba oo joogaan guul barwaaqo ciyaaragoon iyo waliba mideeyase oo dhiirigeliyaase iska hirnaanta bulshada walibana muhiim ah in marwalba la garab istaaga qaybo nugul ee bulshada gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka qaba